إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah dowladda turkiga ayaa hakinaysa taageerada ay siin jirtay ciidamada dowladda federaalka kadib markii ay ka war heshay hubkii iyo gaadiidkii ay ku taageeri jirtay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankeeda u wareegaya kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal muujinaya habkii u dhacay dagaal khasaare badan dhabarka loogu saariyey askarta koonfur galbeed kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay wulaadda mudug iyo galgaduud ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo looga hadlay jihaadka looguna magac daray gobollada dhexe waa qubuurta soo duulayaasha dadweynaha reer muqdisho ayaa ka cabanaya biyo wasaqaysan oo xiray jidadka aasaasiga u ah xilli dowladda federaalka canshuuro joogto ah ka qaado dadkaas taasoo aysan waxba ugu qaban waxaa sii kordhay tirada kenyaanka uga laaftay baadari kenyaati ah kaasi oo xertiisa faray inay quudka ka soomaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan dowladda turkiga ayaa hakinaysa taageerada ay siin jirtay ciidamada dowladda federaalka kadib markii ay ka war heshay hubkii iyo gaadiidkii ay ku taageeri jirtay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankeeda u wareegaya warar soo baxaya ayaa waxay ku waramayaan in dowladda turkiga dhowaan lagu wado inay soo gabagabayso taageerada xaddhaafka ah oo ay siin jirtay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qeyba iyadoo soo tababarto oo loogu yaro gorgor ciidamadan ay dowladda turkiga waxay ku taageeri jirtay inay tababar soo siiso islamarkaana ay bixiso qarashka ku baxaya sida mushaaraadka iyo dhanka zaadka oo ay ka mid yihiin hubkooda iyo sidoo kale gawaarida ay ku dagaalamayaan iyadoona si gaar ah taageero ugu siin jirtay dhanka hawada oo ciidamadan waxa ay ku ilaalin jirtay diyaaradaha loo yaqaano doroniska oo aan duuliyaha lahayn dagaaladii dhacay toddobadii bilood ee lasoo dhaafay ayay ciidamadan ku go-een warbaahinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si xiriira u baahinaysay xerooyin ay ciidamadan ku sugnaayeen nocagta la marinayo gawaaridii iyo hubkii ay turkida soo siisay oo lala wareegayo ayaa waxay sabab u noqotay in taasi dowladda turkiga ka carooto taasi waxay sababaysaa baa la leeyahay in turkida dib isugu noqdaan islamarkaana ay dib u eegaan taageerada xaddaafka ah oo ay siinayaan maleeshiyaadkanna waan lahayn awoodda ay kaga hortagaan weerarada uga imaanaya dhanka jihaadiyiinta muuqaalada ay turkida ka caroodeen waxaa ka mid ah mid dhowaan alkataa'ib ay ka baahisay dagaal qaraar oo ciidamadaasi lagu soo afjaray islamarkaana ka dhacay degmada runirgood ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo afjaraya ciidamo ka tirsan waxa loogu yaro gorgor oo wax ka yar laba maalmood ku sugnaa degmada runirgood iyadoona dagaalka lagu arkayo in ka badan konton askari oo halkaasi lagu legday hubkii iyo gaadiidkii turkida sida hagarla-aanta ah u siinayeenna ogolaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab in badan oo ka mid ahna dab la qabadsiinayo wulaadda mudug iyo galgaduud ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo looga hadlayay jihaadka looguna magac daray gobolada dhexe waa qubuurta soo duulayaasha maxamed daahir calesow ayaa qodobkaas ka waramaya wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo ay soo xaadireen culumaa udiinka ugaasyada nuqabada waxgaradka shucarada dhallinyarada iyo haweenka ku dhaqan gobolladaasi kaasoo ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ayaa muddada uu socday looga hadlay oo lagu faahfaahiyey xamlada ka dhanka ah shareecada islaamka ee gobollada dhexe ay kusoo qaaday dowladda federaalka oo taageero ballaaran ka helaysa maraykanka iyo turkiga waxaa aada loogu dheeraaday sida xamlada ay u fashilantay iyo muddada sagaalka bilood ee xamlada ay socotay dagaallo culus oo ka dhacay gobolladaasi kuwaas oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda xasan sheekh iyo kuwa macuusleyda waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday kaalinta qabaa'ilka muslimiinta kaga aadan u gargaaridda diinta allah iyo ahamiyadda ay leedahay isagoo geeska kale ka hadlay sida nebigeena muxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee u qaabili jiray qabiilada qabaa'ilka muslimiinta inay diinta ilaahay u gargaaraan inay asal ay leedahay oo diinta asal ay ku leedahay asaalatu dowru lqabaa'il linusrati diin illaahi qabaa'ilka muslimiinta ah taariikhdoodu waa fog tahay waa soo jireen ilaahay intuu abuuray koonkan bani aadanna keenay waa ilaahay sameeyey marka kaalinay lahaayeen ama wakhto hore iyo wakhtiga hadda la joogo ee ahamiyadda arrintaasina waxaad ku fahmi kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray diinta dadku u bandhigi jiray qabiil qabiil ayuu u qaabili jiray reer fulaan reer fulaan reer fulaan inay dacwadaasi iyo diintaasi tawxiidkaas ay la qaadaan ayaa ugu yeeri jiray markan qabaa'ilka ahmid ay leeyihiin waxaad garan kartaan nabaga hooshaasi u waday inuu la kulmay reer madiina oo markaas oos iyo khasrad labadaas qabiil meesha ay deganaayeen in qaar ka mid a la kulmay isarag iyo isfahan kadib ay ka dhalatay baycat alcaqabati aluulaa waathaaniya in la ballamo diintaas ay qaataan soomaaliya marka loo yimaado qabaa'ilo ayaa magac iyo maamuus ku yeeshay sida ay u garab istaageen qiyaadada muslimiinta ee soo maray dalkan kuwaas oo la dagaalamay gumaystaha iyo xabashida soomaaliya markaan u soo laabanno waa og tihiin taariikhdeeda ma facyara jihaadkeeda axmed gurey imaam axmed gurey ee soo jihaaday qabaa'il ba garab taagnaa sayid maxamed cabdulle xasan ayaa soo jihaaday qabaa'il ba garab taagnaa ma ilaa maanta la sheego sheekh xasan barsane ayaad og tihiin qabaa'il ba garab taagnaa ilaa maanta waxa waaye jihaadkaasi taariikhdaasi lahaa iyo diinta ilaahay horumarinteeda dadba bilad iyo magaca ka qaadanayay adduunkaanba ka qaadanayay aakharan abaalmarintooda ilaahayba subxaana wa tacaala u ballanqaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in shisheeyaha iyo cumilada u shaqaysa ay ku jabeen dagaalada ay ku soo qaadeen gobollada dhexe nimankaan maalinkii weerarka ay soo galeen dad badan inay lahaayeen maxaa lagala hortegaa hadda wixii waan aragnaa korka diyaarada ka socoto hoos dabaabaadaa socdo annaga waxaan meelaa la taagtaaganna waa aakayaal maxaa lagala hortegaa inay lahaayeen waad ogtihiin yaad dilay hadda aawa gaadiidkay la soo galeen aawa mundaanyeeraynta aawa diyaaradaha xaggey aadeen waxaad ogtihiin marka gaalo waa jabtay caamiliinteedii waa jabeen xasan gurguurtana haddoowan toobadkeen adduunkana waa ku khasaaray aakhirana haddee cadaabbuu mudan doonaa hadduu sidaan ku baxo diintiiyow ka baxay baddiyow bixiyey berrigiiyow bixiyey waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan war dagaalku goormuu dhammaana dagaalkana muddo ma laha waa soconaa adigana nasriga iyo guusha allah baa bixiye eh adigu waxaad amran tahay inaad dagaalantaad amrantaha allahna tabaaraka wa tacaala isagaa noo sheegay inuu gacmaheenna gaalada ku cadaabayo inuu hoojinayo inuu annaganna guul siinayo inuu quluubta muslimiinta oo ku shaafinayo gaalada iyo jabkeeda iyo hoogga ku dhacay oo ku gaaray gacmaheenna allah tabaaraka wa tacaala isagaa noo ballan qaaday muddada kulanka uu socday waxaa hadlay odayaal dhaqan waxaana ka mid ahaa nabadoon xaaji roog nabadoon cabdulaahi cali caraaye naqiibka beesha warsangeli abgaal nabadoon xaaji bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah iyo afhayeenka nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa ku fashilmay xamlo sagaal bilood ka hor dowladda federaalka ay ku soo qaaday dhulka shareecada islaamka lagu maamulo iyadoo maraykanku uu dejiyey mashruuc lagu hubaynayo laguna maalgelinayo qabaa'ilada soomaaliyeed oo uu istusay inuu ka horkeeno xarakada shabaabulmujaahidiin iyo shareecada islaamka muddadaasi waxaa dhacay dagaallo culus oo taariikhda galay afkana ciidda loogu daray askarta dowladda iyo macuuslayda kuwaas oo ka dhacay gobollada dhexe dagaaladaas ayaa kaalin weyn waxaa ku lahaa qabaa'ilada dega gobolladaasi oo qaarkood ay iska diideen inay la dagaalamaan wiilashooda halka kuwo kalena ay si muuqata u garab istaageen in la difaaco shareecada islaamka ee laga hirgeliyey wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid maxamed daahir calesow kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal muujinaya habkii u dhacay dagaal khasaaro badan dhabarka loogu saariyay askarta koonfur galbeed kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya
kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisin ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka saydheelow ee gobolka baay weerarkan oo dhacay soddonkii bishii safar kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegneed lix iyo labaatanka sebtembar ee sanadii laba kun laba iyo labaatanka ayay mujaahidiinta ku dileen in ka badan toban askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed qaybaha hore ee isdaarka ayaa lagu daawanayaa askarta maamulka koonfur galbeed oo iyagoo aan dheg la qabta lahayn ka baxsanaya goobta dagaalka جموع الكفر قد وقفت لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا جموع الكفر قد وقفت لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا فقوموا واقصبوا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى
intaasi kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa howdka ku ceersanaya ciidamadii ka firxaday dagaalka waxayna kaamirada alkataa'ib soo qabanaysaa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabsanaya meydadka qaar ka mid a askarta maamulka koonfur galbeed فقوموا واقصبوا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى
dagaalka kadib waxaa lasoo bandhigayaa meydadka laba iyo toban ka mid a askarta maamulka koonfur galbeed ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka saydheelow ee gobolka baay waxaana meydadkooda lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى أذيبوا عبرة المكلوم عن بلعومه فضلا خذوا عن كاهل المظلوم ظلما ليس محتملا saacada ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay sidaanoo kale u baahisay isdaar lagu soo bandhigaya qaabkii loo laayay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka masagawaay ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya
ولا تبقوا له غلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا وفكوا عقدة العاني ولا تبقوا له غلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا
dadweynaha reer muqdisho ayaa ka cabanaya biyo wasakhaysan oo xiray jidadka asaasiga ah xilli dowladda federaalka canshuuro joogto ah ka qaado dadka taasi oo aan waxba loogu qaban maxmed ciise ee qodobkaas faahfaahinaya
degmada hodan ee magaalada muqdisho dadka ku dhaqan ayaa ka cabanaya qashin iyo biyaha roob ka fadhiistay warta siigaale dadkan ayaa sheegay inay dhib weyn ku hayso hadduu roob yimaado warta biyaha galaan aan iskuulka carruurta aadi karin hooyo umulaysana isbitaal la geen karin waxaa sii dheer inay tahay meel qashin hareeyey oo cudurro ka dilaaci karaan ganacsatada iyo dadka deegaanka ayaa hadda bilaabay inay lacago iska aruuriyaan iyadoo dowladda federaalk oo dadkan canshuur ka qaadata aysan waxba u qaban dadka ku dhaqan agagaarka warta siigaale ee degmada hodan ee magaalada muqdisho oo ay ka mid yihiin ganacsato ayaa sheegay in halkaa wax laga qabto ay u baahan tahay dhibaatada meeshaan jirta waa ujeediin in maarata sideedaba waxaa loo baahan yahay in wax laga qabad waxqabad u baahan yahay marka waxaan u baahannahay in meeshaan wax laga qabto meeshaan ciyaalka iskuulka ma mari karaan teeda kale ma aragtay guryihii biyaha kusoo leexanayaan dhowr jeera ma aragtay cawasha ayaan bixinay wax hadda oo nalaga qabtayna ma jiro magarata teeda kale ma aragtay meeshaan hadda oo u jeedid maritaankeeda hataa saan waay dhibaa lagu maraa midda ugu muhiimsan waxa waaye in katarbiil la keeno caradan lasoo qaado warta si biyaha hataa ay usoo galaan warta waa buuxsanta cara meeshaan fadhisa way soo noqonayaan biyaha guryihii iyo xaafadihii soo galayaan meeshaan cid mari karta male markaas annaga hadda meesha waa ku ganacsanaa waa ku shaqaysanaa sida hadda uu sheegay ninkan katarbiilka waxau dhahay todoba kun oo doolar oo dheh annaga lacag waxaan isku darnay todoba boqol camal ma garata saddex annagaa iska aruurinay afar boqolna qofaa ku dari rabay marka oo ganacsatada ka mid ah mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa isagana sharaxaya dhibaatooyinka ay ku qabaan wartaan ardaydii iskuul ma aadi karto maanta haddii gabar meesha ay ka foolato ma soo bixi karta diroobda ambalaas xitaa meesha ma soo geli karto bajaaj xitaa meesha ma soo geli karo gabadhiyo laga wada sariir lagu wadaa waxaa lagu geenaa isbitaalka lagu geenaa dhibaatada ugu weyn aan qabno midaas waay dhowaan ayay ahayd markay dadka ku dhaqan xaafadda exfiyoore ee madaxtooyada u dhow ay ka cabanayeen in guriga ra-iisul wasaaraha xamse cabdibarre bulaacadaha suuliga kusii daayey dugsi qur'aan iyo waddooyinka xaafadda bilicda magaalada muqdisho ayaana isu beddeshay in qashin iyo bulaacada dadka ka cawdaan warkan dhegaystayaal saakay waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa sii kordhay tirada kenyaanka uga laaftay baadari kenyaati ah oo xertiisa farayay inay quudka ka soomaan maalintii shalay oo arbaca ah ee dowladda kenya waxay sheegtay in dadka u gallaaftay baadarigaasi ay gaartay tirada sagaashan iyo shan ruux iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa la helayo tira dad ah oo ku geeriyooday tuuladii uu baadariga ku sugnaa islamarkaana kaniisada ku lahaa baadariga ayaa horraantii toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu xertiisa u sheegay inay ka soomaan quudka sida raashinka iyo biyaha islamarkaana ay arki doonaan nebiyullaahi ciise calayhi salaam dowladda kenya waxay sheegtay in soddon iyo afar qof ay gaartay tirada ay kasoo badbaadiyeen islamarkaana ilaayo hadda ay ku jiraan goobaha caafimaadka tani waa mid ka mid a fadeexadaha ay wajahayaan baadariyaasha ka shaqeeya kiniisadaha diinta kiristanka warkii subaxnimo saakay aad kala socoteen idaacada islaamiga alfurqaan waa inaga intaa